ganacsatada waratada ah oo kusoo badanaya magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmaan ciidanka dowladda hoose ee magaaladaasi oo kala erya wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan noo soo diray waxaa ku soo badanaya caasimadda magaalada jigjiga dadka muruqmaalka ah kuwaasoo ku ganacsada dhinacyada waddooyinka laamiga ah dadkan muruqmaalka ah ayaa u badan dumar haddaba idaacadda v o a ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadkan muruqmaalka ah islamarkaana ku dhaqan magaalada jigjiga ee ku ganacsada hareeraha waddooyinka ayaa waxay u sheegeen v o a sababtay ugu ganacsanayaan in ay tahay duruufo dhaqaale oo soo wajahay iyo baahi taasoo keentay in markaasay bannaanka u soo baxaan islamarkaana ay ku ganacsadaan dhinacyada waddooyinka iyadoo markaasi dadkan muruqmaalka ah ay ka ganacsadaan ganacsiyo kala duwan ee sida sida caanaha geela khudaarta iyo ganacsiyo kale ayaan cabdi maxamed dadka caalanayda ee ku ganacsada magaalada jigjiga gobolladana looga keenaa ilaa korayso fiiq daaqato dhulkaas nooga keena waxaa keenta baahi iyo duruufan uga soo baxna guryaha inagii oo wax shaqaysto ilmaha waxay u faa'iideeya aslan caanaha maalinkan suuqa la masaarifta waan ka helnaa maalinkii suuq la waayana masaarif ma jirto dayn baa lagugu yeelanaya okay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa aamine cabdi yuusuf oo ka mida dadka ku nool magaalada jigjiga gaar ahaan ka shaqeeya dadka waddooyinka ka ganacsada oo ganacsigood yahay muuska khudaarta xalwadha iyo caanaha sidoo kaleete waxaana ka shaqaynaa meesha magaalada adu koley dee dad dan yaraan nahay xaaladiiyo waxaas dii laysweydiiye ma garanaysaa waaa sababta waa baahi jirta haddii kale inaynan baahihaynin bannaanka iskuma waa soo baxeenba gurigiisu kareemaysan lahaa o iska cilaamaysan lahaa magacaygu waa cabdiwaaxid xasan wax oo ka mid ah dadka muruqmaalka ee ku ganacsada magaalada jigjiga gaar ahaan waddooyinka dhinacyadooda waxaa keenay sababta dhaqaala yaraan waxaana ka mid ahaa sababta iyo baahi dadku ay u qabaan baa keentay in waddada dhinacyaheeda lagu ganacsado marka waxaa weeyaan dhaqaala yaraanta waxaa ka mid ah sida eega dadka ku ganacsanhaya waxyaabaha mooska iyo helokaashta adeega oo kaliyo caanaha oo kaliyo marka waxaa keenay duruuftaas adu duruufunbaa keentay dhaqaala yaraan baa keentay waxaa weeyaanay duruufahan noocaasa marka waxaa weeyaan wixii dadkii wax ka qaban kara waa inay dadka shaqa abuur u sameeyaan waa inay dadka ka war hayaan dowladdu waa inay waxaa weeyaan dadka ay hoos u daydo dadka weliba tan muqmaalka danyartaha sidoo kale dadkan muruqmaalka ah ee ku ganacsada waddooyinka dhinacyadooda ayaa sheegaya in ay soo wajahday suuq xumi islamarkaana aan aad wax looga iibsanin waxayna sheegeen in mararka qaar ay ciidanka dowladda hoose ay u yimaadaan islamarkaana ay ka kiciyaan iyagoona ogoleen inay ku ganacsadaan waddada dhinacyadeeda kuraha miisaskay naga gurtaan dalladaay naga gurtaan kurahaastay naga gurtaan wayna kareedeen maalin kasto dhibaato kale ma jirto xana anagaa iska beecsanaa suuqa dhaqaaqa awal wuu fiicnaa hadda suuq ma jiro dhaqaaqa hadda wuu naga yaryahay suuq sidii horema suuquma hadda ku jirnaa awalse suuq baan haysana waxbaan laga gadan jiray waxaan ka helana masaarifta ilmaha nooga daberi jirnay hadda suuqa aad buu nooga jiifaa adeegan mar wuu iska xumaan karaa hawo sistamkiisa xumaan karaa oo dee waa wax lagu isticmaalayo hawo marka marar badan bay sax tahay marar badanna adu waxunaga waan ka helaa marar badanna way iska xidhanto sababtoo dee eega sidoo horetana suuqu maaha waxbuu isyara dhimay hoos buu yara liitaa beryahan dambeete kolka dee wallaahi ma garan karayo wax keenay de laakiin kolley magaalada dhan ee galacagla-aanta waa iskaga cakaranta way iska jirtaa oo sidii horeeta maaha isku soo wada duuboo muddooyinkii u dambaysay waxaa ku soo badanayay magaalada dadka muruqmaalka ah oo markaasi ku ganacsanaya hareeraha waddooyinka islamarkaana marmarka qaar ay caqabad kala kulmaan ciidamada booliska oo ay sheegeen in ayna u ogoleen in ay ganacsi ka furtaan waddada dhinacyadeeda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga